misee wax u dhaceen weerarkii ka dhacay beriire iyo awdheegle
bismillahi raxmaan raxiim haarun aada u mahadsan tahay beriire deegaanka beriire iyo degmada awdheegle nimankii imaanlaawayaasha ahay oo ummadan soomaaliyeed dhibaatadooda oo mar walba ka shaqay jira ayaa waxay isku dayeen inay xerooyinka ciidanka xooga dalka soomaaliya halkaa ku leeyihiin ay xalay abaarihii saddexdii habeennimo inay weerar kusoo qaadaan meeshaas runtii weerar ay gaadiid waxyaabaha qarxa lagu soo xiray iyo dad intaba ayay kusoo weerareen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo mar walba u diyaarsanaa inuu dhagarta nimankaa ka hortago ayaa runtii cashar aysan ilaabi doonin ugu dhigay dhammaan deegaanadaas oo dhan waxayna runtii kala kulmeen wax dabcan ay ay ay xusiisnaa doonaan inta ay jiraan waaya sidee ugu suura gashay inay soo gaadhaan saldhigyadan ciidamada oo ay maaragtay weerarkan xoogga leh ay soo qaadaan
horta saldhigyada ciidamadu waa meelo fronta line ah ma ahan meelo gudaha ah ma ahan soo gaaristeedu marka maadaaman ay fronta lineka hore ay yihiin oo ay ay meelaha hadda marka jahooyinka qaar la dhaho jahooyinka qaarkood ma ahan laakiin jahooyinka qaar marka la dhaho maadaama difaacyada ugu horeeya ay yihiin taas ayaa suurta gelisay inay xerooyinka ay soo weeraraan laakiin xero hadda ay ay ay see u gaaleen iyo say u gaareen laleeyaha ma ahan xero meel ku taalla ayuu cadowgu soo weeraray ciidanka xooga dalka soomaaliyeedna runtii aada iyo aaday ugu diyaarsanaayeen waan ku ammaanayaa runtii guud ahaan in allaale iyo inta muxuuaha ii sheege hawsha ayada ah ka qayb qaadatay oo casharka aysan ilaabi doonin u dhigtay una dhigi doonta hadday isku dayaan ficilada xuxun oo nuucyadan oo kale ah hadday isku dayaanna ay tan oo kale kala kulmi doonaan haddii ilahay ogolaado waaya aynu ku bilowno weerarkii beriire isaga soo dhacay maxaa khasaaro ka dhashay kabacdina weerarkii awdheegle marka labada weerar io kala qaad
awalan horta marka ugu horeysa weerarka labada weerarba wax wax hadda saa usii weyn ma aysan kala horeyn waktiyadoodu way isaadanaayen waktiya isaadanay dhaceen labada weerarna isku siyay u dhaceen deegaanka degmada awdheegle sidaad la socoto labadi kun iyo sagaal iyo tobankii ayay sidaan oo kale isku dayeen nimankan sharwadayaasha ah waktigii la qabtaba inay inay ku dhibaateeyaan shacbiga soomaaliyeed iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed cashar ayaa loogu dhigay laakiin maadaaman aysan u naxayn oo aysan u damqanayn caruurta soomaaliyeed ee ay qaldeen bay fikirka qaldan ku shubeen haddana mar kale waxay isku dayeen ayagoo og wixii hore ugu dhacay inay xusiistaan haddana inay mar kale haddana ummadda dhalinyarada soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo runtii ay marin habaabiyeen inay haddana mar kale ay ay kusoo qaldaan dhibaato xun ayay kala kulmeen weerarkaas wuxuu ku bilowday gaadiid qarax ahaa oo ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee halkaa ku sugan iyo guud ahaanba bulshada ee soomaaliyeed ee ku nool degmada owdheegle weerarka asiga ah si geesinimo leh si fircooni leh runtii aada iyo aad ay uga muuqato xirfad ciidannimo ayay uga hortageen ciidamada meesha joogay jab aada u weynayna runtii kala kulmeen waxaan dhihi karnaa waa weerarkii ay isku dayaan argagixisadu inay ku qaadaan meel ciidanka xooga dalka soomaaliya joogo weeraradii ugu khasaaraha badnay oo abed kala kulmeen waayaan dhihi karaa iyo guud ahaanba ciidamada dalka joogo dhan waaya marka dadka soomaaliyeed ayna dhegaysanaya maxaad u sheegaysaa marka ay timaado khasaaraha soo gaaray ciidanka iyo khasaaraha la gaarsiiyey al-shabaab horta mar haddii uu dagaal ku dhaco khasaara wuu imaana annaga dhankeenna dad askar naga shahiiday oo runtii ahalujinno ah sida ilaahayba diintiisa uu noogu sheega kuwabaan cidda ay dilaanna inay ahalujinno tahay cidda ayaga disana inay ahalujinno tahay askar naga shahiida way jirtaa askar naga dhaawacantana way jirtaa laakiin tirada ciidamada wax naga gaareen waa tiro runtii aada uga hooseysa waxaa meesha ka dhacay khasaaraha ayaga dhankooda gaaray markaan kuu sheego xaqiiqada degmada awdheegloo kale markaan kasoo qaado waxaa uga dhinta maleeshiyaadka tiro boqol kor u dhaafaysa ma ahan wax iska qayaasa ma ahan waa wax yaala mediahaad ka arki doontaan waa soo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha faranta laynka ku sugan oo goobaha dagaalku ka dhaca joogtana way soo bandhigi doonaan haddii ilaha yihahdo saacadaha soo socda iyagu dhinacooda waxay sheegteen afartan iyo toddoba inay ka dileen ciidamada dawladda marka maxaad nala wadaagaysa adu tirada dhibatada dabcan waad ogtahay
wax ka jira male wax ka jira male ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaantiisa isku afar iyo toban askariyaa ka dhimatay oo ka shahiida runtii ilaahay naxariistii jannaha siiyo dhaawacyadeennuna aada u yar yihiin aada u yar yihiin runtii waxa meesha ka dhaca marka loo eego
waa garta jawiga meeshu waa sidee hadda yaa gacanta ku haya awdheegle iyo berir
dhammaantoodba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeeda horena gacanta ugu haayay haddana gacanta ku haya marnaba ma aysan u suurtagelin maleeshiyaadka argagixisada ah ee isku dayay inay soo galaan difaacyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lahay inay marnaba ay usoo dhawaadaan ama gudaha usoo galaan ma aysan dhicin jabay kala kulmeen waxaa ilaahay qadaray inay kuwa dhintay iyo kuwa nool intaba ay uga tagaan oo xitaa ay ay mid walba midka kale hataa uu awood u yeela waayo inuu gacan siiyo marka xaqiiqatanka waxaan aada iyo aad aan ugu ammaanayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hawsha ay runtii si habsamila ay halkaa uga qabteen bal waxaad ii sheegtaa hawshaa markaan ka hadalno muhiimadda ay uleeyihiin boond buundooyinka ku yaala webiga shabeelle amniga magaalada muqdisho iyo inay ciidanku halkaa joogaan muhiimadda ay leedahay
horta taas waa wax cid walba ay iska dareemi karto dhulkan sidaad la socoto waa dhul casho madow ah waa dhul dhulbeeraad ah waa dhul nimankaanu ay runtii ummadda soomaaliyeed ee ku nool in muddaahoo dheer ay ku haayeen baad hadday noqo laheeday dhulka ay beeranayaan iyo hadday noqo laheeday xoolaha kaleo caadiga ah oo ku nool deegaanadaanba ay muddo dheer ay baad ka qaadayeen marinada marka aan usoo laabano marinada waxaad xusiisa waxaad garan kartaa buundooyinka nimankaanu ay kasoo gudbi jireen kasoo bilow afgooye sabiid iyo caanoole dariire meesha la yidhaahdo awdheegle janaale guud ahaan qoryooley dhammaan buundooyinkaas oo dhan waa buundooyin muhiim u ahaa lafdhabarna u ahaa isu socodkooda ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka ay u geystaan kasoo abaabuli jiray gediga kale ee buundooyinka bacdeenna ay ula gudbi jireen meelaha kale ee ay doonayeen inay shacbiga soomaaliyeed ku dhibaateeyaan oo caasimada dalku ay kamid tahay iyo guud ahaanba gobolada kaleba buundooyinkan marka runtii muhiimad aada u weynay ulaheeday taas darteed ayayna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay go-aansadeen inay muxuu ahay ay sheega ay buundooyinka la xiro la dego gacanta dawladdana dib loogu soo celiyo marka muhiimadooda runtii mid mid la soo koobi kara maaha waa mid bulshadoo dhan ay wada garan karaan qaybo kamida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad muqdisho ay joogaan marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaan ku idhahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa
aad iyo aad aad iyo aad ad umahadsantaha horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrimo quseeya ma aha siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqatanka dadka fikirka noocaasa doonaaya mar walba inay bulshada soomaaliya ay ka gadaan ama ay fikirka noocaasa u heesta inay mansabka iyo iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dhididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan taas horta waa iska nasiib daro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan ee bulshada soomaaliyeed kamid a dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahay ayii sheege xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow gacanna waxay ugu diyaargaroobayaan taas oy howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabtaa hoo jira waa mid aan hadaafta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waayo taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankaan wuu jiri doonaa wuu soo jiriyey wuu shaqay doonyaa cid dadka uu u adeegayo u shaqaynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garab siiyo waxa ay ka mudan yihiin laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaan yihiin saad u dhigtay waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo harun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi waxaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatanka marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay haayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin
waa garta qodobka haddaan sii dhinaca kale marka loo dhigana dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka iyadaa dhista ayadaa hagta haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac dhinac xun laga eegaayo dee qofka ka eegaayo waa qof qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiif ahayn iyo aqliyadiisu waay haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii sagaal iyo tobankii februaayo ee muqdisho
horta sagaal iyo tobanka febraayo oo laga sheekaynayaan laisla dareensananba sagaal iyo tobanka febraayo sidaa ad la socotoba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyado kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabtaa hoo jirta xaqiiqada dhabtaa hoo jirta waxay tahay ood la socotaan sagaal iyo tobankii febraayo waxaa dhacay sagaal iyo toban sagaal iyo tobankii febraayo waxaa dhacay dad kamid ah ciidamad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sarreeya leh ayaa magaalada muqdisho caasimadda qaybo kamida iyo tegaya waxay ka caddeeyeen in ayagu la wareegeen wax dawladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan tallaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba laakiin ciidanku may may lug may ku lahaayeen dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahawta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhacdadaas dhacdada aad ii sheegaysaa aan isla fahmin dhacdadu waa dhacdade waa dhacdadii sagaal iyo tobankii febraayo ka dhacday magaalada muqdisho xabadii ka dhacday daljirka dahsoon ka horeysay maalintii banaanbaxa ay dhigi lahaayeen siyaasiyiinta musharaxiinta mucaaradka iyo maalintii jimcihee ku xigtayna sii socotay
horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baa nabaxay kuma shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya shaqadiisu waxay tahay waa la yaqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya mas-uuliyad iyo waajibaad baa saaran waajibaadkoodu waa qayaxan yahay waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan bad cir iyo dhul waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo marka haddii xataa ay qayb ka yihiin waa mas-uuliyad saaran in hay-adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii lid ku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas-uuliyad saaran waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya laakiin qayb ma ka ahayn marka dhacdadaas
taas dee inaad hadda aad weydiiso waxaan umalaynaa inaysan inaysan ku habboonin waa gar waxaa kaloo dhacdadooyin kale lasoo qaato waxaa kamid a xaaladda siyaasadda gobolka gedo oo dabcan sidaa la socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland ay ku kala fikra duwan yihiin jubbaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada la geeyo gobolka gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed een loo geynin al-shabaab jawaabtaada
horta horta aad iyo aad a umahadsan tahay ummadda soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland siyaasadda wayna isku waafaqsanaa karaan wayna isku ku kala dugnaa karaan taas hadda koley howl anaga ka ciidan ahaan noo taalla ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay joogaan gobolka gedo waxay joogaan gobolka jubbada hoose kismaayay joogaan oo caasimada kumeel gaarka maamulka jubbaland u ah marka anugu hadda ma garan karaba wax gobolka gedana ka xaaraantinimeynaya kismaayo oo caasimadii kumeel gaarka aheed ee jubbaland u xalaaleynaya taa maba garan karaba ciidanka xoogga dalka soomaliya waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hal talisaa laga xukumaa hal mas-uuliyaday fuliyaan hal waajibaaday leeyihiin marka hawlahaas waa hawlo muxuu aha ii sheege iska cad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna mas-uuliyaddiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee markaa gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka kamida inay gaarsiiyaan waa mas-uuliyad saaran wixii ka socday hadda intay meesha joogeenna waa wax cid walba ay iska gara karto marka ma ahan wax u baahanba in dadka soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladdu markaa aysan taagnayn in lala aado wax u baahan ma aha waay aan kusoo laabto diyaar garowga ciidanka waxaa in badan laga hadlaa amisom way baxaysaa ciidanka soomaaliya diyaar ma u yihiin inay amisom kala wareegaan mas-uuliyadda wadanka su-aashaas adigaan ku weydiinaya ciidan diyaar u ah mas-uuliyadda inay amisom kala wareegaan ma leedahay dowladda soomaaliya
ha diyaargarowgeeran ku jirnaa wayna noo socotaa waa gartay marka xilligan miyaa amisom in inay baxdo diyaar miyaad u tihiin
xilliga amisom baxaysa horta ma ahan xilli hadda aan halkan uga hadlayo ma ahan amisom dalkan nidaamay ku timiday mandatin ku joogtaa mandatkaasuna waktiyu leeyahay kaasaana lagu dul shaqayn doonaa waktiga munaasabka ah annaguna aan muxuu ahay ii sheeg mas-uuliyadda aan leenaha aan ka qaadanayno ayayna dhici doontaa haddii ilahay ogolaado